waxaynu xagga hore kusoo sheegnay imaamu nawowi oo xagga goosha inoogu soo sheegay mararka qaarkood inuu masaa'il kitaabka ku yaalla uu ictiraad ku keenayo oo uu qultusaa odhanayo mararka qaarkoodna masaa'il aada u wanaagsan oo aanay habboonayn kitaabka in laga mariyo ayaa ku keenayaa buu yidhi markaa masaa'ilkii fiicnaa ayay ka mid tahay masalooyinka halkan kusoo wada qultu waxaan idhi wuhi hadduu nawaawi ahay yusanu waxaa la sunneeyaa idaamatu nadarihi inuu eegmadiisa ku daamiyo ilaa mawdici sujuudihi meesha uu ku sujuudayo wa qiila waxaa la yukrahu waxaa la karaahyaa takmiidu caynayhi labadiisa indhood inuu isku qabto ayaa la karaahiyeystaa baa la yidhi wa cindii aniga agtaydana laa yukrahu lama karaahiyeysto waa goorma markaan la karaahiysaneyn lam yaxaf haddaanu ka baqan weeye daradan dhibaato haddii aanu ka baqanaynin weeye waxau leeyahay sheekh waxaan dhi waxaa sunnaha oo wanaagsan inuu qofka tukinayaa eegmadiisa ku joogteeyo meesha uu ku sujuudayo inuu eego oo aanu meel kale araggiisa uga leexinin ayaa sunnaha oo wanaagsan salaadiisa dhammaanteed maxaa yeelay dee aragga oo qofku uu meel qura unuu eegaa taas ayaa u dhow khushuucda meesha uu ku sujuudayaana waa halkii ugu fudayd ee ugu fiicnayd uu wejiga dhigayey markaa sidaas ayaa sunnaha oo fiican wuxuu yidhi sheekhu waxaa la yidhi oo qiil uu ku keenay inay karaahiye tahay indhaha inuu isku qabtaa qofka musalliga ah ee tukanaya maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee ficilkii rasuulka sala allahu alay wasalam lagama soo rarin axad saxaabadii ka mida oo sidaas sameeyeyna ma jiro sidaas darteed ayaa loo karaahiyeystaa laakiin imaam nawawi wuxuu uhi waa cindii laa yukrah agtayda arrintaa lama karaahiyeysto oo anigu ma arka buri makruuh inuu yahay wax la kohday kitaabkiisa rawda la yidhaahna waxaabuu ku tilmaamay inuu mukhtaar iyo adeerka la doortay uu yahay laakiin karaahiye la-aantaa nawowi agtiisa waxa uu ku xidhay haddii aanu ka baqanayn wax dhibaataa nafdiisa ama kayrkii xoole iyo wax meel u yaalay haddii inay dhibaata ay soo gaadho aanu uga baqanayn weeye maxayla dee wax nahyiya ayaan ku soo aroorin haddiise uu dhibaato nafdiisa ama wax kale uu leeyahay oo ikhtisaaskiisa ka mida uu uga baqanayo iyadaa karaahiye ayay noqonaysaa culimada qaarkood waxay fatwoodeen haddii masalan qofka ay khushuucdiisi ku lumayso indhafurka oo ay wax hormarmarayaan oo dabeedna waxaa hormarmaraya uu eegayo khushuucdiisa ay kaga lumayso ama qalbigiisi uu ku soo xaadirayo marka uu indhaha isku qabto taqmiidkii indha isku qabashadaa u awlaysan oo u fiican bay yidhaahdeen wal khushuucu khushuuc ayaa la sunneeyaa wa tadabburu lqiraa'ati qiraa'ada u akriyayo inuu u fiirsado ayaa la sunneeya wadikri iyo dikriga wa dukhuulu salaati salaada gelitaankeeda ayaa la sunneeyaa binashaatin firfircooni uu la galo iyo wa faraaqi qalbin qalbigiisa oo faaruqa wa jaclu yadayhi labadiisa gacmood inuu yeelo ayaa la sunneeyaa taxta sadrihi laabtiisa hoostiisa aakhidan isagoo weliba ku qabanaya biyamiini miisa yasaaru bidixdiisa isagoo ku qabanaya waxau yihi sheekhu waxaa la sunneeyaa khushuuc ayaa la sunneeyaa khushuucna waxa ay culimmadu ay ku fasireen yacni qofka oo qalbigiisana jilciya xubnihiisana ilaaliya oo dhaqdhaqaaq iyo ciyaar ka ilaaliya ayaa khushuuc la yidhaahdaa ilaahayna waxa uu ku xusay qur-aankiisa in liibaanta mu'miniintu ay ku xidhan tahay salaadooda oo ay ku khushuucaan ilaahay wuxu uhi qad aflaxa almu'minuun waxa liibaanay mu'miniinta ayaa liibaanay mu'miniintii baa liibaanay baa ilaahay alladiina hum fii salaatihim khashucuun kuwa salaadooda ku khushuucaya ayaa liibaanay marka yacni qalbiga iyo jawaarixda labadaba yacni khushuucdu way ka suurtogelaysaa qalbigiisana qofku inuu jilciyo oo uu soo xaadiriyo weeye xubnihiisana xarakada iyo inuu ka ilaaliyo yacni ciyaarta ayaa habboon leanno nin markaa xadiid waxaa ku saaray nin garhkiisa iyo meelaha taataabanayay oo ku yidhi hadduu qalbigiisu khushuuci lahaa haddii uu qalbigiisu khushuuci lahaa buu yidhi xubnihiisuna way khushuuci lahaayeen wuxuulase wuxuu yidhi markaa hadduu kan qalbigiisu khushuuci lahaa xubnihiisuna waa khushuuci lahaayeen marka waxaa loo baahanyay qofku markuu tukanayo inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo inuu ilaahay hortaagan yahay melikal muluk uu la faqayo salaadiisana loo bandhigayo suurtagalna ay tahay inuu kaba aqbali waayo ku celiyo inuu soo xaadiriyo iyo habboon waxaa kaloo sunno ah inuu tadabbur iyo u fiirsi inuu ku sameeyo qiraa'ada uu akrinayo iyo dikriga uu leeyahay uu ku digrinayo salaada dhexdeeda inuu fiirsi ku sameeyo ayaa wanaagsan ee aanu iska dudubininu maxayle maqsuudkii dee khushuucdu ay lahayd taas ayay ku xasilaysaa marka uu qur-aanku akrinayay iyo dikrigii mid kasta oo u fiirsado ee macnihiisii uu qalbiga intuu kusoo xaadirsado dabeed carabka kaga dhawaaqo taas ayay khushuucdu ay ku xasilaysaa waxaa kaloo la suneeya wuli dukhulu salaati binashaatin inuu qofku salaada firfircooni ku galo maxaa yeelay dadka dee wahsiga ayuu wahsanaya ku galaa ilaahay ayaa arrintaa ku caayo munaafiqiinta markuu alla sifaynaya waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala ilahay wuxuuhi markay salaada doonaan inay u kacaan waxay u kacaan ayagu oo wahsanaya wa firaaqi qalbin iyo qalbi faaruqa inuu qofku ku galo oo she waxyaalihii mashquulinaya adduunyada inuu qofku qalbigiisa ka faaruqiyo ayaa wanaagsan saasaa khushuucdii dee u wanaagsane marka arrimaha aakhire isagu qofku waa ka fikiri karaa laakiin arrimaha adduunyada markaa inuu iska xidho ayaa wanaagsan waxaa kaloo la suneeyaa buuhi inuu yeelo labadiisa gacmood laabtiisa hoosteeda welibana uu xundhurtana ka sarraysiiyo isagoo weliba ku qabanaya gacantiisa midig bidixda isagoo ku qabanaya oo laba way soo arortay wadci iyo qabdi labadaba uu soo aroray inuu sidaa gacanta ugu qabto halkaa kafka kuuca iyo kursuuca iyo rusaqa inuu ku qabto yaynu saa isu duldhigaaba labaduba way soo arooreen kadibna waxa uu saarayaa buu yidhi laabta hoosteeda oo xundhurtana ka sarraysaa weliba shaaficiyadu waxay yidhahdaan waxa habboon in weliba geestaa loo sii yar weeciyo sidaasay weliba intay hoosta u dhigaan bay weliba sidaa ay usii yar weeciyeen weliba oo halkaasaa dee qalbigii iyo ay ka dhow yihin bay yidhaahdeeno sidaasaa dabeedna loo saaraya loo dhigaya halkaa rasuulka sala allahu alay wasalam sida waxaa ka sugnaatay inuu laabta yani dhigi jiray dadkanuu faray in laabta la dhigo marka laabti dee waa la yaqaana laabta halkay tahay gacmahana waxa weeye waa qabashada iyo isruldhigidda dadka qaarkood baa isweydaarsada oo aad moodaa inaanay salaada ku jirin taasina wax loo baahan yahay maaha waa inu qofku ama saa isu dul saara ama waa qabdi ama wadci labada mid ahan waa inu ku sameeya markaa maalikiyadoo kale iyagu way sii daayaan oo gacmaha iyagu way sii daayeen waxaa la sheegay imaamu malik yani waktigiisii ugu dambeeyey markii masaladii khalqu qur'aanka culimada lagu imtixaamay ee uu diiday qur-aanku inuu makhluuq yahay baa lagu garaacay baa la yidhi dabeedna garaacii ayuu xamili kari waayuu gacmaha sii daayey kadibna sidaas ayay dabeedna ku raaceen qoladiisii oo yidhaahdeen lacalahu yani inuu yani sunno meesha u arkay baa laga yaabaa bay yidhahdeen culamada qaar kale waxay qabaan halkaa dhuunta yani in gacmaha la saaro oo waxay leeyihiin fasalli lirabbika wanxar wanxar macnaheedu waxa weeye waa markaad tukanayso gacmahaaga halkaa dhuunta saar weeyaan bayda laakiin ficilka rasuulka sala allahu alay wasalam waa in laabta la saaro waadducaau fii sujuudihi waxaa la sunneeyaa inuu sujuudda dhexdeeda inuu ducaysto ayaa la sunneeya maxaa yeelay dee rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi ama asujuud faksiruu fiihi min adducaa sujuudda xaggeeda ayada ducada badsada buu yihi waxaa xaqiiqaa in laydinka ajiibayay riwaayo kale rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi addoonku rabbigii wuxuu ugu dhowyay markuu sujuudsan yahay ee ducada badsada ayuu yihi wa an yactamida waducaau fii sujuudihi sujuuddiisa inuu ducaysto ayaa la sunneeya wa an yactamida inuu cuskado ayaa la sunneeya fii qiyaamihi istaagiisa min asujuudi uu markaa sujuudda ka isaagayo iyo walqucuudi fadhiga markuu ka isaagayba calaa yadayhi inuu labadiisa gacmood cuskado ayaa la sunneeya wa tatwiilu qiraa'ati luulaa ragcadda hore inuu akrinteeda cala thaaniyati ta labaad ka dheereeya ayaa la sunneeyaa fil asaxi asax haddaynu qabano wadikru dikri ayaa la sunneeyaa bacdaha salaada dabadeed waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa inuu cuskado marka uu istaagayo sujuud ka soo kacayo iyo markuu fadhi ka istaagayo labadaba inuu gacmihiisa cuskado ayaa la sunneeyaa welibana gacmahana waxay yidhahdeen shaaficiyadu yacni inuu calaacaliha u dhigo oo calaacalaha intuu dhulka u dhigo dabeedna sidaa uu ku kaco ayaa fiican maxaa yeele sidaasaa tawaaducana dee u eg bay yidhahdeen oo qofka musalligaana yacni u kaalmayn badan waxaa laga yaabaa haddii uu daa gacmo ku kaco inuu kufo ama uu xoogay ciyo ayaa laga yaabaa culamada qaarkoodna waxay qabaan yacni sidii qofku cajiimayo oo kale in markaa iyaga sidaa gacmaha loogu kaco oo aan waxba sidaa loo dhigin wa tadwiilu qira'ati lula cala thaaniyati fi lasaxi waxaa kaloo la sunneeyaa inuu qiraa'ada iyo akrinta ragcadda hore inuu talabaad ka dheereeyo qolkan saacadda qabno rasuulka sala alla alay ayaa sidaa samayn jiray duhurka iyo casarka iyo oo sheekhaan ayaa bukhaari iyo muslim ayaa weliyey taa subaxana markaa muslim ayaa weliyey kuwa kalena waa looga qiyaastay waxaa kaloo la sunneeyaa buuri dikri iyo duca ayaa la sunneeyaa salaada dabadeed oo rasuulka sala alla alay waxaa ka sugnaaday markuu salaada ka baxo saddex jeer ayuu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray kadib wuxuu odhan jiray allahuma anta salaam waminka salaam tabaarakta yaa daljalaali waalikraam sidaas ayuu odhan jiray waa tasbiixsan jiray markaa saddex iyo soddon jeer iyo saddex iyo soddon jeerna alxamdulilah buu odhan jiray allahu akbarna afar iyo soddon marka adkaar fara badan ayaa rasuulka sala alla alay slam ka sugnaatay salaada dabadeed meelaheeda ha laga raajaco waa an yantaqila inuu guuro ayaa la sunneeyaa linnafli sunnihii inuu guuro min mawdici fardihi meeshuu faralka ku tukaday inuu sunnihii uga guuro meel kala tago ayaa la sunneeya wa afdaluhu intiqaalka iyo guuridan wuxuu ku badanya ilaa beytihi inuu gurigiisa u guuro waxau leeyahay sheekhu waxa sunno ahoo fiican inuu u guuro uga wareego sunno aha dartii meeshuu faralka ku tukaday halkuu faralka ku tukaday inaanu sunnihiina ku tukanine inuu meel kale uga wareego ama meeshuu sunnaha ku tukaday inaanu faralkana aanu ku tukanin sidee meelaha uu ku sujuudaya ay u farabataan darteed ila waa u markhaati kacaysaaye maalinta qiyaamaha marka waa inuu badsadaa qofku sidaa darteed waxaynu alaa ka fahmaynaa in laga wanaagsan yahay sida ay dadka qaarkood sameeyaan ee masjidka meel qura unay ka laasimaan oo laga yaabo weliba inay ku qabsaan siba odayaashaa sidaa sameeya meel qura inay ka laasimaan oo ay u shalliqsiiyaan kii ka fadhiistaan guuritaankaana waxa ugu wanaagsan buu yidhi inuu sunnaha yacni uga guuro gurigii oo halku markuu faralka masaajidka ugu soo tukado inuu uga guuro uga wareego gurigii sunnaha markuu faralka masaajidka utukayo inuu la wareego sunnihiina gurigi qaala rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi salluu ayuha annaasu fii buyuutikum dadow guryihiina ku tukada maxaayla salaada qofku waxa ugu fadliba intuu gurigiisa ku tukado ila almaktuuba salaada faralka mooyaane salaada faralka ayada waxaa markaa ay tahay in lagu tukado masaajid ciis kalena rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi marka uu midkiin salaadiisa ku guto masaajidka falyajcal libeytihi nasiiban min salaatihi ha u yeelo gurigiisana nasiib salaadiisa ka mid a fa ina allaha jaacilun min salaatihi khayra maxayla ilaahay salaadiisa uu guriga dhexdiisa uu ku tukaday ee sumaha khayr baa ilaahay ugu yeelaya wa idaa sallaa markuu tukado waraa'ahum dabadooda nisaabun dumar markay ku tukadaan makatuu raggii waa nagaanayaan xataa yansarifa inta ay ka gadoomayaan yansarifna intay ka gadoomayaan wa an yansarifa inuu gadoomo ayaa la sunneeyaa qofku uu u baxo fii jihati xaajatihi dantiisa xaggeeda wa ilaa haddii kale fayimini midigta inuu u baxo ayaa la sunneeya waxau leeyahay sheekhu marka masaajid lagu wada jiro rag iyo dumarna lagu wada tukanayo dee meeshina ay isku wada kadin yahay ile hore umay lahayn umay kala go-nayn waqtiyadaa hore masaajidda umay kala go-nayn halkaa dambe umay dumarkuna ku tukan jireen ragguna xaggan horu bay ku tukan jireen sidaa darteed ayaa dee loo yidhi waxaa ugu khayr badan ragga safgoodana ka ugu horeeya waxaana ugu shar badan ka ugu dambeeya dumarkana ka ugu horeeya kuwa ugu dambeeyana ugu khayr badan yihiin maxaa yeele ragga dee ka ugu horeeya dumarkiibuu ka fog yahay ka ugu dambeeyana dumarkiibuu u xigaa dumarka ka ugu soo horeeyana raggiibuu u xigaa ka ugu dambeeya raggiibuu uga fogyahay sidaa darteed ayaa sidaa loo yidhi walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaakiriin aayaddaasoo kale waxay sheegaan bacdu lmufasiriin yani sabab nusuulkeeda inuu ahaa gabadhaas u qurux badnaydoo sababkaa hore soo gashayoo dabeedna iyadoo salaad lagu jiro kolba mid hoosta ka ego dibna deetana ay isu weyweydaarteen mid hore u bixiyo mid safka hore galay ayay sheegaan markaa dee berigaa hore waa la isku dhex jiray oo albaabaduna umay kala socnayn hadda dee waxaa laga yaaba in gidaara u kala dhexeeyaan oo qolo weliba ay albaab gaara leedahay marka markaa la isku dhex jiray ba hayde waxaa la sunneeyaa inay raggu nagaadaan imaamkii iyo markaa raggii la jirayba waxoogay oo ilaahi xusaan intay dumarku ay ka baxayaan hayde si aan ikhtilaad iyo dee isku darsan aanu u dhicin cibaadadii iyo khayrkii ilaahay marka laga yimaadaa baa la yidhi yaan la isku darsamin meelo kale in la isugu geeyana yaa waad garanaysaa siday tahay inuu ninkii musalliga ahaa u baxo ayaa la sunneeyaa buuhi markuu salaadiisa dhamaystay fii jihati xaajatii halkii dantiisu ahayd inuu u baxo ayaa fiican haddii ay xaajo iyo dan u leeyahay wa ilaa haddii kale oo aanu xaajo lahayn xaajo waa leeyahay xaajadiisii baan jiho mucayana aan lahayn fayamiinahu fayamiini midigtiisa inuu u baxo ayaa la suneeyey maxaa yeelay dee midigaysigu wax walba waa fiican yahay wa tanqadi waa go-aysa alqudwatu xidhashadii bisalaamilimaami imaamka salaam naqsigiisa ayay ku go-aysaa oo falilmaamuumi maamuumka waxa u sugnaaday an yashtaqila inuu isku shuqliyo biducayn iyo wa naxwihi ducaiyo wixii kula mid uma intaada yusallimu waa salaamo naqsanaya ee walow iqtasara imaamu calaa tasliimati salaamo naqsi qura hadduu ku gaabsado salamatintayni laba ayuu salaam naqsanaya wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu qudwadii iyo isku xidhashadii waxay ku go-aysaa bisalaami limaam imaamkii salaamo naqsigiisa salaamo naqsiga hore uu salaamo naqsadaa yacni dadkii ku xidhnaayee maamuumiinta u ahaa waa u kala furantay salaadii maxaa dee salaadii ayuu ka baxay haddii masalan markaa uu maamuumkii iska salaamo naqsado isaga oo caamida waxa niyatulmufaaraqana aan la imanoo ka goosina aan niyoonin haddii uu iska salaamo naqsado salaadiisii waa buraysaa maamuumkii mararka qaarkood waxaa dhacdaa qofku isaga oo aan moodayo imaamkii inuu salaam naqsaday siiba masaajidda waaweyn inuu iska salaamo naqsadaa dhacdo dabeedna uu arka un haddana iyadoo lagu jiro marka qofku markay taasoo kale ku dhacdo waa inuu iska fadhiistaayo salaadiisii uu dib ugu noqdaa dabeedna imaamku markuu salaamnaqsado la salaamo naqsadaa waabaa waxaa ka dhacday masjid weyn oo masaajida ka mid a sidaasoo kale ayaa nin baa isaga salaamo naqsaday dabeedna hareerinbaba u xaarkoonay dadkii ba ay salaadii ku jiraan dabeedna waa iska fadhiisto markii uu imaamkii salaamo naqsaday ayuu labadii sujuud sahwiga ahaa ayuu la yimid halkiibaa dabeedna la isku qabsado oo culimada qaar yidhahdeen salaadii waa kaa burtay waxay kaaga burtayna waxa weeye sujuudu sahwiga aad la timi mar haddaad ma'muum ahayd imaamkii baa kaa taxamuloo kaa xambaaray dabeedna waxaad la timi wax ziyaadaho dheeraada baad la timi dabeedna salaadaad isaasi ku burtay masaladii baan dabeedna iyo raadinaanu kulliba markiiba waxay muuqatay inay salaadii ka burin ninkii yani markaa fiqi ahaan xagga madhabka shaafici marka laga eego adigu waanu yar raadinay hore waanu arki weyne markii dambe kitaab irshaadka kitaabka la yidhaha sharxa oo la yidhaha fatxuljawaad taqaariir yar uu leeyahay uu dusha ku qabtay ayaa wuxuu ku tilmaamayey inaan qofka salaada kaga burayn ajrina aanu ka helaynin leannu shaaficiyadu waxay qabaan in laga xambaarayo imaamku uu ka xambaarayo inkastoo xadiiskay kusoo arooray uu yahay xadiis iska daciif markaa ma'muumkii waxa u sugnaaday buuhi mar hadduu imaamku salaam naqsan an yashtaqila biducayn wa naxwihi inuu ku isku mashquuliyo welibana maamuumkii muwaafiq ahaa weeye maamuumka labay u qaybiyaanoo maamuum muwaafiqa iyo maamuum masbuuqa qaarka masbuuqa ah isagu markaba dee waa inu kacaa markuu salaamnaqso waa inu kacaa salaadiisa usoo dhamaysto maamuumkii muwaafiq ahaaye isagu aan waxba ka tegin inuu isku mashquuliyo duca iyo wixii la mida ayuu leeyahay maxay gaar buu imika isaga joogaa markaa imaamkiina sujuudu saawiga halkaa xilligaa ku dhaca kama xambaarayo inay shaaficiyadu waa sujuudaya dabeedna waa iska salaamo naqsanaya hadduu imaamkii ku gaabsado buu yidhi hal salaamo naqsi keliya hadduu ku gaabsado sallama huwa tintayni isagu laba salaamo naqsi ayuu la imanayaa si dee fadiilada talabaad uu helo mutaabacadiina dee markii uu tii hore uu la yimi ee uu salaamo naqsay bay dee u kala go-day wallahu aclam yani waa hadalkii nawaawi oo qultu xagga hore ku sawiyiba halkaa ku dhammaaday baabun hadaa baabo kani baab weeye waxa uu marka halkan kaga hadlayaa shuruudii salaadu ay lahayd iyo mawaadiicdii iyo mawaanicdii markaa shuruudu waa jamcu shardin shardi ayaa shuruud lagu jamciyey luqaan waxa la dhaha calaama ashraatu saaca bimacnaa calaamadaha saacaddu ay leedahay weeye sharadtu libila bimacnaa waan suntay weeye marka ay qeexayeen waxay yidhaahdaan waa waxa uu ka dhasho haddii isaga la waayo waayid haddii la helana helid iyo waayiditoole daataantiisa aanay uga dhalanin waxa haddii la waayo waayidaa ka dha masalan dahaarado kale haddii la waayo dee salaad la-aan baa ka dhalanaysa haddii aan wax murakhisi jirin haddii dahaaro la helana dee wujuud iyo cadamtoona ka dhalan maayo oo fidu iska dahaaro qaataa laga inaan waxba ku gudanin shuruudu salaati salaada shuruuddeedu khamsatun shan weeye shuruuddana waataynu hore usoo tilmaanay inay laba qaybood tahay shuruud lwujuub iyo shuruud sixay u qaybsantaa shuruud lwujuub xagga hore inoogu soo tilmaamay sheekhuyo waa lix baynu nidhi intii uu sheegayna waan sheegnay wixii uu ka tegayna waynu raacin oo shuruud lwujuubka waxaa ka mid a islaamnimada qofka way ku waajibasa waa inu islaam yahay waa inuu baaliq yahay qaangaad waa inuu caaqil yahay waa inay gabadhi daahir ka tahay wanaqaa can ilxayd wanifaas waa inaanay labadeeda ig midna lahayn waxaa kaloo raaciyeen culimadu saliimu lxawaas iyo buluuq dacwa inay dacwadda islaamku gaadhay iyo in qof dareemayaashiisu ay nabadgeshan yihiin uu yahay qofkii isagu dhegala-aan iyo indhalaan ku dhashay mukalafku maaha bay dhaqon si alla si wax loogu sheegaa ma jiro markaa taa shuruud lwujuub baa la yidhahdaa intuu inoo sheegay iyo intaanu inoo sheegin baan horey noo soo marnay halkan laakiin shuruudu sixaa la yidhahdaa qofkii ay ka ansaxaysay ayaa loo eegayay shuruudu salaati khamsatun waa shan macrifatu lwaqti waa inuu waktiga garanayaa walistiqbaalu qibladana waynu qaabilaa wa satru lcawrati iyo cawradana waa inu asturaa waxau leeyahay sheekhu salaada shuruuddeedu waa shan ka intii ayada un ku gaar ahayd ayuunbu sheegaya waa inuu qofkii og yahay buri waktigii salaadu inuu soo galay waa inuu yaqiinsan yahay ama uu danni iyo malo raajixa uu leeyahay masalan ijtihaad oo kale uu kula yimaada qofkii isagoon waktigii ogeyn iska jeesta ee tukada salaadiisu ma ansaxaysa wayusaadaf alwaqt waktigaba ha la kulmo ama waktigaba ha dhacda eh salaadiisu ma ansaxayso waa inuu waktigii ogaada istiqbaal ayaa la shardaaya qiblada inuu qaabilo qofkii ayaday u suurto gelaysa labadii aynu ka soo reebnay mooye aan qiblada qaabilin salaadiisu ma ansaxayso ana fasal dhan buu inoogaga soo hadlay iyo cawrada oo qofku indhaha ka asturo mar hadduu karayo mugdiba ha jooga markuu tukanayo waa inuu qofku cawradiisa asturaa khuduu ziinatakum cinda kulli masjid yani maryihiina qaata weeye markaa salaada aad tukanaysaan saasoo ibnu cabaas u fasiray rasuulkuna sala llahu alay slam laa yaqbal low salaata xaayda ilaa bikhimaar gabadh da-dii xaydka gaadhay salaad ilaahay ka aqbali maya khimaar yani inay gashato mooyaane waxayaana madaxeeda iyo dhulka asturaya haddaba cawradii ayuu inoo sheegayaa wuxuuhi wa cawratu rajuli maa bayna suratihi wa rugbatihi ninka cawradiisu waa xundhurta iyo labada low inta udhaxaysa kada alamatu fil asaxi asax haddaan qabanaa addoontuna waa lamid walxorati gabadhii xorta ahayd cawlada maa siwa alwajhi waalkafayn waa wejiga iyo labada kaf wixii ka soo haray waxau leeyahay sheekhu cawradii ayuu halkan shee cawra luqaha nusqaan baa la yidhaha iyo shayga yacni laga xumaado yani ama la xumaysto ayaa la yidhahdaa cawrana markaa xaggan marka loo jeedanaya inta la asturayo ee salaada la qarinayo waa la yidhaahdaa cawro waxaa kaloo cawro la yidhahdaa dee inta in la eegaa aanay banaanayna cawro waa la yidhaahdaa oo taasina kitaab nikaax bay nooga iman doontaa markaa wuxuu yidhi ninka cawradiisi waxa weeye xundhurta iyo labada low inta udhaxaysa oo riwaayaad bay jeen ku soo aroolay cawratulmumin maa bayna surati wa rugbatihi yani muuminka cawradiisu waa xundhurtiisa iyo labada low inta udhaxaysa yani waxay culimmadu isku qabteen yani bawdiyaha ayagu macawra mise maaha xadiid waxuu ku saray qati lfakda fa ina alfakda cawra haday rasuulku sala alla alay slam ku yidhi yani waar dabool bawdada bawdadu waa cawre xadiid bukhaarina wuxuu ku soo arooray yani ama xadiida saxiixna waxay tilmaantay iyadoo la muujiyey sidaa darteed culimmadu waxay dhaheen sidaa dadaalka badan axwadkii waxa weeye inuu qofku asturo laakiin min jihati sanad wasixa marka laga eegayo ee kan kala asugan in markaa la muujin karo wakada alamatu fi lasaxi markaa ninka iskuma khilaafsana inay cawradiisu intaa tahay oo surada iyo rugbadu laftooda cawrada kama mid aha asax yani qowlkaas xaadir qaar waxay leeyihin rugbada kamid suradu kama mid aha qaarna waxay leeyihin surada kamid cawradu kamid rugbadu kamid ma culimada qaar baa yihi cawradu waxa weeye imaam maalik iyo sida jamaaca waxa weeyaan waa xaggaa hore qudurka iyo duburka un weeyaan imaam maalik iyo jamaaca ayaa saa ku tagtay haddaba gabadha addoonta ah qaybihii ay addoommadu lahaayeen midkay doontada ama mudabarahaata ama mukaatabaata ama mustawlada ama mubacada yani xaggaasay inoogu iman doonaan mudabara waa tan la yidhi haddii aan dhinto xor baa tahay mukaataba waa tii la yidhi haddaad intaa la kaaleedo xor baa tahay mustawlada waa addoontii uu wax ka dhashaday mubacada waa tii la barxureeyey ninkay doontaba ha ahaato waxay leeyihiin fi salaa waxay la mid tahay ninka uu cawrada maa bayna sura wa rugba bil asax oo ninka ayuunbaa la haleeshiinaya qowlka taaniga wuxuu leeyahay cawradeedu waa xorada ayuunbay la mid tahay xagga madaxa mooyaane qowl saddexaad ayaa jira oo isagoo odhanaya cawradeedu waxa weeye waa wixii markay shaqaynayso aan muuqanin iyo cawradeeda wixii muuqdo markay shaqaynaysana cawro ma gabadha xortaayna waxa weeye maa siwa alwajhi waalkafayn waa wejigee labada kaf wixii ka soo hadhay cawro weeye hadiyo goraalo dumarka waxaa ku dhacda gomodaha hoose yacni inay iska muujiyaan oo markay tukanayaan ay iska muuqdaan rasuulkuna khibaar hadduu waasic yahay oo gomodaheeda waasturayo waa ku tukan kartaa buu dirci markii la weydiiyey hadduu saabiq yahay uu gomadaheeda asturayo yani way ku tukan kartaa markaa waa in dumarka taa lagu baraarugsan culimadii hore qaar baa odhan jiray yani markay tilmaamayaan shaygaasi inaanu waxba ka jirin waa habar tukatoo cirbaa soo jeedisay bay odhan jiray bimacnaa sidaan islaanta intay tukatay cirbeedina muuqdaanaan waxba uga ansaxaynin baan waxaa yani ay sheegayaan waxba uga jirin marka waa in lagu baraarugsan doonta ay ninka kala mid dhigeen yani waxaa arrintaa loo cuskaday riwaayo lagu tilmaamay yani inay tahay mid daciifo ah oo aan sugnayn oo tilmaamaysay sabab nusuulka aayaddan ilaahay uu ku leeyahay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajiga wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jaraabiibihina dalika adna an yucrafna yani kaas ayaa u dhow in la ogaado inay yihiin dumar xor ah yani kitaabku waxaa la faray oo loo soo dejiyey bay riwaayaddaas tilmaamaysaa in lagu kala ogaado yani dumarka xorta iyo kuwa kale oo waxa la dadka fusaaqdaa baa dumarka meelaha ugu soo bixi jiro markaasay odhan jireen addoon baanu dulmoodin si yani taa looga badbaadiyo darteed ayaa jilbaabka dabeedna loo faro kaas ayaa u dhow in la garta inay yihiin dumar xora halkaa waxaa ka imanaysa in lagu daayey dumarkii muslimaadka ahaa ee addoommada ahaa in fusaaqda iyagana ay eryato u tacarudo taasina waa arrin aada u baatilo oo aan jirin weye sidaa darteed dalika adna an yucrafna kaas ayaa u dhow in la ogaado inay yihiin yani dumar cafiifaad oo dhowrsan weye ee maaha inay yihiin dumar addooma sidaa darteed culimadii hore ragga masaladan gaashaanka ku dhuftay waxaa ka mida sheekha la ydhaha ibnu xasm kitaabkiisa almuxalla la yidhaahdo waa nin khayr badan masalooyin fara badan yani wuxuu ku tilmaamay in khilqada iyo abuurka labadan addoonta iyo xorada u mid yahay oo labadiiba ay dumar yihiin diintii ilaahayna ay mid tahay mar haddii khilqadii abuurkoodii mid yahay diintii ilaahayna mid tahay wax daliilloo hayun baa lagu kala farqin karaa daliilna looma hayo sadarta waa isku kaas ayaana asaxoosaya inkastoo inaan addoon bixin wa shartuhu shardigiisu waxa weeye haddaba shayga saatirkaa maashe weeye manaca diida oo diiday idraaka lawnilbasharati jirka midabkeeda haleelkeeda shayga diiday weeye surtay walow tiinun wamaaun kadirun haba ahaado dhoobo iyo biyo cadowe wal asaxu asaxna waxa weeye wujuubu tatayuni dhoobaysi inuu waajib ku yahay calaa faaqidi tawbi kii marada waayey inuu isdhoobeeya inay waajib ku tahay wey waxa uu leeyahay sheekhu shardigiisu waxa weeye shayga saatirka ah waxaa asturaya shardigiisu waxa weeye waa inuu yahay shay jirmi leh oo diidaya midabka uu jidhku leeyahay in la haleelo oo la garto shay diidaya waa inuu yahay xajmigeeda iyo yacni intay leegtahay haba ka muuqdo laakiin midabkeeda waa inuu yahay shay sur diiday mara jilicsan iyo wax kala daadsan oo aan iyo quraarad midabkii uu ka muuqanayo ama bac uu midabkii ka muuqanayo ayada ma noqonayo saatir maxaa yeelay maqsuudkay laga lahaa asturitaanku dee ma xasilin oo lama helin xajmiga iyo laakiin in qiyaasteeda la gartaa iyada waa laga wanaagsan in la yeelay siiba gabadha wax weyn oo aan xajmigeedu ka muuqanaynin iyo qaybaha jirkeedu ayaa wanaagsan walow tiinun dhoobaba ha ahaada buri waxaas wamaa unkadirun iyo biyo calowaba ha ahaadaane maxaa yeelay idraagii iyo dee haleelkii markaa la helaya ayay tani diideysaa qowlka asaxiina waxa weeye inay waajibaysa in la dhoobayso qofku uu dhooba isku maliiqu iswada mariyaa qofkii dee mara waaye walow salaada dee dabadeedaba ha ahaadee maxayna dee waa ilahin waxaa la doonaya cawladan in la qariyo la asturo dee mar hadduu dhooba ama biyo calow markaa uu helayo uu isba dhexe galo dee waa u suurtagal bay yidhahdaan waa inuu sameeya qowlka taaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay laa lilmashaqati watalwiid waar meesha mashaqaa ka imanaysa iyo qofkii oo iswada dhoobeeye eh maya buu leeyahy kaasi waa diidayso wayajibu waxa waajiba satru aclaahu shaygan saatirkaa xaggiisa sare in la asturo iyo wajawaanibi dhinaciyaalkiisa la asoliya xaggiisa hoosamay ee falow ru'yad haddii la arka cawratuhu min jaybihi yacni halkaa luqunta haddii laga arkayo fii rukuucin aw hayri lam yakfi ma kaafinayo falyazuruhu ha markaa baldhameeyo baldhamo ha u sameeyo aw yashudda wasadahu ama bartankiisa ha xidho walahu waxa u sugnaaday satru bacdihaa barhkeeda inuu asturo biyadii gacantiisa inu ku asturaa uu leeyay fil asax asaxadan qaban ee fain wajada hadduu helo kaafii sawaatayhi labadiisa xunxun wax astura hadduu u helayo tacayana lahuma waa u waajibayaa labadoodaba aw axadan waana midkood ayuu helay faqbulahu ayaa waajibaya waqiila waxa la dubulahu maya dabadaa qaro waqiila waxa la yatakayar may waa door qaadanayaan waa la waxa uu leeyahay sheekhu waxa waajiba inuu asturo satru aclaahu shaygan saatirkaa yacni xaggiisa sare inuu ka asturo ayaa la suneeyay iyo dhinacyada dhinacyada iyo xagga sare waa inuu ka ilaaliya laa isbaalihi xaggiisa hoose iyada maya oo yacni haddii masalan qofka dee meel dheer isagoo ku tukanaya xagga hoose la iska istaago dabeedna la arkayo xagga cawradiisa ay ka muuqanayso taasi dhibaato malaya xaggan sare iyo hareeraha iyo iyuunbaa la diidaya inay wax ka muuqdaan marka wuxuu ihi haddii cawradiisii la arkay qofkii tukanayey min jaybihi jayb waxa weeye waa halkaa aynu kalarka nidhaahno haddii halkaa ay ka muuqanayso halkaa qoorta laga geliya hadday ka muuqanayso ay ballaarantahay fii rukuucin aw kayrihi markuu rukuuco ayaa uu xoogay baa soo raaracsamayo markaasaa la arkaya ama kayra rukuuc baa la arkaya lam yakfi ma kaafinayo yani maradaasi astur u noqon mayso falyazurahu yani fatxa raabaa afsaxa qaarna waxay leeyihiin damiga ayaa afsaxa falyazuruhu yani waa inuu baldhamo u sameeya iyo taxmarka oo meesha u iska xidha aw yashudda wasadahu ama uu bartanka ka xidhaa bartanka ama inu wax kaga xidhaa xataa laa tura cawratu minu si aan dii cawradiisa han looga arkin waa intaa sameeya marka halkaa waxaad ka garanaysaa sida yani inoo sheegayo masalan shaar khali ahoo dee halkana ka furan oo baldhamadiina loon garan ka hooseynin inaanay salaadii ku ansaxayn marka leannu markaa sayrso qabato halkii labadii baldhan dhexdoodii baa kala kacayso dabeedna cawradaadi baa halkaa ka muuqanaysa waxa ka sii daran dad fara badanoo markay sujuudayaan ay surwaalkiina dib unu cararayo shaarkiina xaggan usoo cararayo dabeedna halkaasoo dhan iska qaawanaanayso dad badan baad ku arkaysaa marka waa in aad iyo laxaad looga baraarugsana walow satru bacdihaa biyadii fi lasax waxaa u sugnaaday buu yihi qofka inuu cawradiisii aan ahayn dee halkii taabashadooda ku buraysay ile qudulka iyo duburka taabashadooduba yani sanad baa ku buraysay ama dee isagoo markaa shay xaaila samaynaya inuu ku asturaa bulay biyadii filas ee asxatan qabano maxaa yihi waa lixusuulilmaqsuudi dee maqsuudkii baa la helayaa ujeedadii taanigu wuxuu leeyahay muqaabil asxa ka soo horjeeda la lianna bacdu laa yucaddu saatiran lahu waar barhkii dee la odhan maayo hadduu gacanta meel saaro barhkiisii baa barhkiisii kala asturay la odhan maayo wax kale ninku waa raadsan laakiin gacan cid kale haddii uu ku asturay waa baata halkaa i yarsaa iyada wa iska banaanta geyl fain wajada kaafii sawatihi wuxuu ihi hadduu sheekhu helo masar yar iyo waxbuu hayaayo ama dee nigis yar baabuu helayaayo labadaa sawateynka waa ugu xun yihi sawateyn waa duburka iyo qudulka oo waxa le qofka dee haddii ay ka yar muuqdaan waa ka yar xumaadaan ka qudulkiiyo duburkii wax ku filan ayuunbu haya tacayana lahuma yani waa u caynoobayaayo labadaas ayuunbuu waajibay in la asturaa waa lilitifaaqi cala annahumaa cawra waa la isku waafaqsan yahay inay labadaasi cawro yihiin walayaanamaa afxashu min kayrihina ayagaana ka yar fool xun iyo meelaha kale aw axadahumaa ama midkood wax asturaya ayuunbu helay faqublahu ayuu yasturu waxay leeyihiin qubulka xagga hore hadduu mid masar yar buu hayaa oo dabeedna uu meel un ku gufayn karo marka waxay leeyihiin qubulka ha asturo waajib ahaan ama ha labaad ama hala dhig ha dhadigaadi liannahu baarizun ila alqiblati waduburu masturun gaaliban bilalyeyn wuxuu kaasi leeyahay dee xaggana qibladii iyo dhulkii wanaagsanana xaggana ujeeda dabaduna had iyo gooraadee dee markaa salalka iyo meelaasay ku qarsoontaa dhiilku isagu wuxuu leeyahy sura duburahu maya wuxuu asurayaa dabada liannahu rukuucda iyo sujuudda iyoba iyaduna iyaduna yar fool xumaanaysa bideen wa qiila yatakhayaru qiil baa saddexda adiole ha u kala dooron isagu bal ya isagu ha u kala dooron wa tahaaratu lxadathi waxaa kaloo ka mida markaa shuruudii salaada xadathka inuu ka daahir yahay fain sabaqahu haddaba hadduu ka fakado batalat salaadiisi waa buraysaa wa fi lqadiimi yabni qadiim wuxuu leeyahy waa binaynaya waa ku dhisaya wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fii kulli munaaqidin wax kastoo salaada burinayo caradda soo dariyay bilaa taqsiirin gaboodfa la-aano watacadara dafcuhu fi lxaal isla marka inuu qofkiis hortaagaana oo adkaaday ee fa in amkana hadduu suurto galo oo waa maxay biankashafathu waa inay faydaa riixun dabayli oo fasatara fi lxaali isla markaabuu asturo lam tabtul ma burayso ee waa in qasara hadduu gaboodfal sameeyo wadalika mithaal bian faraqat waa inay dhammaatay muddatu kufin kuf muddadii ayaa dhammaatay fiyaa salaadexda batalad waa buraysaa waxau yihi sheekhu waxaa kaloo la shareeya dahaaratu lxadath inuu qofka tukanaye salaadu ka ansaxaysaa uu ka daahir yahay xadath kii yaraa iyo kii weynaa marka uu karayo haddaba haddii uu xadathkii aan daa'imka ahayn weliba xadathkii aan daa'imka ahayn hadduu qofkii ka fakado salaadiisii way buraysaa qowlka jadiid haddaan qabano isagoo xadadka u camdiyo isagu iska sii daayey ayuunbay la mid noqonaysaa dee dahaaradiisii ayaa ku burtay bilijmaac laakiin waxay leeyihin qofkii isagu daa'imulxadadka ahaa qofkii ama kaadida ama neeftuuri ka socotay haddii ay wax ka yimaadaan dee waxba kaga buri mayso qofkii faaqidu dahureynka ahaa ee labadaba lahaa biyaiyo weyseba kiila biyaiyo camuudba kiila ah haddii xadiidu koran salaadiisi ka buri mayso qadiim isagu wuxuu leeyahay waa tahaaro qaadanayaayo wayabni calaa salaatihi salaadiisiina waa binaynaya haddii isagoo laba ragcadood tukaday ay u ka siibatay xadadku isla markaba ha soo tahaaro qaato labadii ragcadood ee kaloon ha ku daba qabta buu isagu leeyahay maxaa yeelay dee cudurdaar buu leeyahay o ilan waxan waa ka fakaday isagu lama imano ficilkiisa kuma imanine intii hore hau jirtooyaynaan ka raacinin buu leeyahy xadadkiisu walow mid weyn ba ha ahaada marka waktiga iyo ficiladaba inuu yareeyo ayaana wanaagsan buu leeyahy calaa qowli alqadiim marka qowlkan lagu socdo inuu yareeyo afcaashii zamankaba oo aanu hadlin dan la-aan ilaa dee warbiyaysiiya inuu odhanayo mooyaane hadalkana iska yareeya buu leeyahy waxaanuu yidhi wayajriyaani labadan qowl ee qadiim iyo jadiid waxay ku dureerayaan fii kulli munaaqidin wax kastoo salaada buriyey oo carada bilaa taksiirin salaada dhexdeedana ku yimi isagoon qofku gaboodfal samaynin wa tacadara dafcuhu fi lxaali markaaba inaad iska dafcidaana ay suurtagal noqon weyday na waa labadan qowlun baa ku jira oo qadiim ole wuu binaynaya iyo jadiid ole ma binaynayo waa kawda bu oo misaalhaan waa maxay dee maradiisii oo nijaasowda ama jirkiisii oo nijaasooba oo dabeedna u baahda inuu soo maydho iyana waa lamido waa binaynayaayo qadiima iyo ma binaynayo oo jadiida labaduba waa iyagu meesha waa ku jira wuxuu leeyahay laakiin haddii ay suurto gasho maxaa suurto gelaya dafcuhu filxaal waxaan markaaba inuu dafciyo ku yimi ayaa suurtagal u ah biankashafatu riixun waa inay dabaylifayday cawradiisa oo kale macawiis buu ku tukanaya ama qabiisoo dee dabadunbay ugu laashayba fa satara isla markiiba way isku celiyey ama nijaaso ayaaba ku soo dhacdayoo waxay dhahay markiiba wuu turay min kayri xamlin isagoon xambaarin ayuu markiiba intuu sidaas uu qabtay bay iskaga dushay manay quyineen waxbana kumay reebin lam tabtul ma buraysa salaadis markaa liannu dee shaygii la diidana ayaa meesha ka baxay wa in qasara buu yidhi haddii uu ku gabood qabo yacni dafcinta shaygan soo dariyey salaada dhexdeeda ee munaaqidka ah waa maxay muddadii qofka ayaa salaadii kaga dhammaatay marka wuxuu ihi haddii uu ku gabood falo shaygaa dafcintiisa iyo celintiisa hadduu ku gabood falo oo misaalaan waa maxay muddadii qof buu gashaana qofku u masaxdayoo muddadii qofka ayaa salaada dhexdeeda ku dhammaatay badalat markaa way buraysaa khilaaf la-aanba maxaa yeelay gaboodfal baa loo tirinayaa oo waxa la leeyahay muxuu isagu ugu galay qofuu og yahay muddadiisu inaanay salaada wada gaadhaynin muxuu ugu galay ila markaa wuxuu u baahanaya inuu lugihii soo maydho inuu soo weysaysto marka halaa gaboodfal ayaa uga yimi wa dahaaratu najisi nijaaso inuu ka daahiriyey ayaa la shardiyaa fi thawbi walbadani walmakaan marada jidhka iyo meeshiisiiba ee walow ishtabaha daahirun wanajisuna haddii ay isku qaldamaan ijtihaada waa ku dadaalaya ee walow najaasa hadduu nijaaso bacdu thawbin mare barhkeeda u badanaya ama jidh barkii wajuhila lagana jaahil noqdo wajaba qaslu kullihi dhammaantii inuu wada maydha ayaa waajibaya ee falaw danna darafan hadduu u maleeyo lam yakfi ma kaafinayo qasluhu maydhitaankiisu cala saxiixi saxiix haddaan qaban waxau leeyahay sheekhu shardiga shanaad waxa weeye inuu nijaaso ka daahir yahay aan macfi ahayn marada uu ku tukanayo iyo jidhkiisa iyo meesha uu ku tukanaya waa inay daahir yihiin oo ma ansaxaysa markaa qofka salaadu salaada qofka ma ansaxayso uu jidhkiisa ama maradiisa ama meeshuu ku tukanaya ay nijaas tahay ma ansaxaysa salaadiisa wathiyaabaka fadahir ilaahay maryahaaga daahiri buuyi hadigiisu ahayn ruuxi dumara markuu laadi wuxuu marka xaydku soo qaabilo salaada ka tag markuu jeestana iska may dhiigga oo tuko daba wuxuu ihi haddii uu qofkii iskaga qaldamo shay daahira iyo shay nijaasa laba maro laba guri ayaa iskaga qaldamay ijtihada waa ku daalaya labadoodaa si uu markaa ugu tukado dartiid ee hadduu nijaasooba buri maro barhkeed ama jidhka ayaa meeli ka nijaasowday ama meel cidhiidhiya baa nijaasowday makaanuu ku tukaysaa cidhiidhiya bacdigaa iyo barhkaana jaahil ayaa laga noqday wajaba qaslu kullihi dhammaantii in la wada maydho ayaa waajiba litasixa salaatu fiihi si ay salaadu ugu ansaxdo in dhammaantii la wada maydho ayaa waajiba maxaa yeele asalku waa inay nijaasadii baaqi tahay inta ay wax ka harsan yihiin haddii laakiin meel weyn ay tahay gurigu meel weyn yahay dee inuu dhinac iskaga tukada la sunay isan waxba ku ijtihaaday hadduuse u maleeyo buri ijtihaadkii daraf ayuu maleey masalan maradii ayaa wuxuu ihi waa meeshaa laba meelood oo kala soocan ayuu meel u maleeyey ama meelo fara badan lam yakfi qaslu cala saxiixi saxiix haddaan qabanno ayaga ma kaafinayo qasliga darafkaa la maydhaa maxaa yeelay dee ijtihaad baan ku banaanayo marada keliya iyo jidhka iyo waa shay keliya ayuunbay ka dhigan yihiin ijtihaadkana waxaa loo shardiyabanaya inuu laba shay oo kala soocan u yahay shayga lagu ijtihaadaya walow hasala hadduu maydho nisba najisin shay nijaase barhkii hadduu maydho uma baaqiihi baaqiihi u baaqigiisa oo maydho fal asaxu asax waxa weeye annahu in hasala hadduu maydho maca baaqiihi baaqigiisa hadduu la maydho mujaawirahu hala ologay hadduu maydho daahura kulluhu dhammaantii waa daahiroobaya wa ilaa haddii kale faqayrulmuntasifi ka barhka ah kayrkii daahir weeye ka barhkiina nijaas weeye waxau leeyahay sheekhu haddii uu maydho shay nijaasoobay barhkii ayuu maydha masalan cumaamad baa ka nijaasoobay barhkeeda ayuu dabeedna maydhay markii hore dabeetana wuxuu maydhay intii hadhayba waa iska qallashay dabeed barki haddana barki kalu maydha asax waxa weeye uu leeyahay qowlka asaxi waxa weeye haddii markuu qaybtan labaad maydhayey barhka labaad markuu maydhayey haddii uu raaciyo waxaa jaarka laahee lasoo xidhiiray qaybtuu markii hore maydhay ah qaybtuu markii hore maydhay hadduu barh soo raaciyo uu la soo maydho ahura kulluhu dhammaantii waa wada daahiroobayaa wa ilaa haddii kale oo aanu qaybtan labaad markuu maydhaya qaybtii soo raacsanayd haddaanu la maydhin fakayrulmuntasifi ama muntasafi baraha kayrkii oo maxaa baraha kayrkii ad waa labada daraf daraftu markii hore maydhay iyo tanuu imika maydhay waa daahiroobayaa keliya barhtankuna nijaas ayadii ayuu ku baaqi noqonaya waa in keligii la maydha markaa maxaa yeelay dee waa shay qoyin bay idhahdeen oo la kulmay nijaas dabeedna waa nijaasoobayaa oo marka aan lasoo raacin intii hore wax aan laga soo raacin ee bartii nijaasada uun lagu ekeeyey bay leeyihiin dee intii daahirkaydu markii hore maydhay waxay la kulmaysaa inta nijaastu imka maydhayo deed intaasay way nijaasoobaysaa laakiin hadduu bar soo raaciyo bay leeyihiin intii horu maydhay hadduu bar soo raaciyo yani dhammaantii wuu wada daahiroobaya marka wuxu uhi walow kasala hadduu maydho nisba najisin shay nijaasa barkii hadduu maydho uma baaqii hadduu baaqigiisii maydho baaqiyow intiisii baaqiga ahayd buu maydhay niskigii labaad maa bal asaxu asax weeyaanu in kasala hadduu maydhay niska labaad hadduu maydhay maca mujaawirahu maca baaqihi intan baaqiga niska labaada hadduu raaciyey mujaawirahu intii la ologaysay qaybtii markii hore u maydhay inta kala soo xidhiidha hadduu maydhay dawra kullu dhammaantii waa daahiroobaya wa ilaa haddii kale oo niskii labaadu marka dambana ku ekaysto fakayrulmuntasafi bartamaha kayrkii oo labada daraf yihi daahirun daahir wey walmuntasif najisu inta dhexdiina waa nijaas walaa tasixu ansixi mayso salaatu mulaaqin miduu la kulansan yahay salaadihii bacdu libaasihi yani wuxuu xidhan yahay barhkii uu la kulansan yahay nijaasata nijaas wa in lam yataxarak bixarakatihi yaanu dhaqdhaqaaqiisa lama dhaqdhaqaaqin walaa qaabidin mid hayana salaadii ma ansaxayso darafa shayin shay darafdii calaa najisin shaygaasoo nijaas ku taagan in taxaraka waa haddii uu dhaqdhaqaaqo wakadaa in lam yataxarak haddaanu dhaqdhaqaaqinna wa kulan fil asaxi asxaday u qaban falow jacalahu taxta rijlihi hadduu lugta hoosteeda geliyana saxad mutlaqan kala qalbilaan way ansaxaysaa wuxu uhi sheekhu ma ansaxayso salaada qof uu la kulansan yahay wuxuu xidhan yahay ama jidhkiisa jidhkiisa ama wuxuu xidhan yahay barhkii qof uu la kulansan yahay nijaas shay salaadiisa ka mida ma ansaxayso walow shaygaasi yaanu laba dhaqdhaqaaqin bixarakatii xarakadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba yaanu la dhaqdhaqaaqinbe maxaa yeelay dee nijaasada yani uu la kulansan yahay baa isaga markaa loo nisbaynaya waxa kaloon ansaxayn bui qof salaadii baan ansaxaynin haya shay daraftii masalan xadhig buu dhinac hayaa xadhiggaa uu dhinacan hayaa dhinaca kale nijaas buu kula jiraa in taxaraka bixarakati hadduu la dhaqdhaqaaqayo weeye khilaaf la-aan ma ansaxay wakadaa in lam yataxarak fil asaxi haddaanu la dhaqdhaqaaqayna waa kula mid qowlka ansaxaa maxaa yeelay dee wuxuu xambaarsanyay bay leeyihi shay nijaaso la xidhiirsan buu xambaarsanyay markaa wuxuu ka dhigayay isagoo xambaarsan nijaasadii muqaabil laasic wuxuu leeyahay way iska ansaxaysaa lianna tarafa almulaaqii linijaasati laysa maxmuulan lahu leeyahay darafka nijaasada la kulansan isaga maxmuul uma aha isagu daraf daahira buu hayaa buu leeyahay haddiise wuxuu yidhi uu yeelo shaygaa darafda kula jira nijaasta darafkan xaggiisa soo xiga haddii uu taxta rijli lugta hoose geliya saxad salaatu mutlaqan salaadiisu kala qaadid la-aan way ansaxaysa mutlaqna waa tanidhay ama laaxiq baa fasira ama saabiq baa fasira imika laaxiq baa fasiraya oo ah ama ha dhaqdhaqaaqo ama yuu dhaqdhaqaaqay ila tafaasiil buu halkaa inooga soo geliyey ama ha la dhaqdhaqaaqay ama yaanu la dhaqdhaqaaqinba e mar hadduu lugta hoosteeda geliyey yani salaadiisu waxba ka noqon mayso liannahu laysa laabisan walaa xaamilan dee mana huwana mana xambaarsana mar haddaanu huwanayn xambaarsanayna waxba ka yeeli maayo walaa yadurru maxba ma dhibayo najisu nijaasoo yuxaadii qaabilaya sadrahu laabtiisa fi rukuuci iyo wasujuudi rukuucdiisa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxba ma yeelayo nijaas qofkii salaadiisii waxba ka yeeli mayso nijaas qaabilaysa laabtiisa markuu rukuucsan markuu sujuudsan yahay nijaas baa waxoogay usoo jirtaa ama meelaha nagtaadaabay ayaabay xaadiyi waxa ku jiraan markaa sujuudday kuusoo yar dhawaanaysaa laabtaaday soo qaabilaysaa ama rukuucday kugu soo dhawaanaysaa salaaddii waxba kaa yeeli maysa buu leeyahy cala saxiix haddaan qabano mar haddii aan la kulansanayn taanigu wuxuu leeyahay muqaabilu saxiixa ka soo horjeeda yaduru waa salaadii waa dhibayaa liannahu mansuubun ilayhi likownihi makaana salaatii isaga ayuunbaa loo tiirinayaa maxayla waa meeshuu salaadii ku tukanayay dee waxa laga maarmaana buu leeyahay sidii meeshuu la kulmayay ku tukanayay u daahirayay meelahan kusoo dhowdhawe loo nisbaynayana inuu daahirayo ayaa laga doonaya buu le qofka walaw wasala hadduu la xidhiidhiyo cadmahu lafdiisa binajisi nijaas hadduu la xidhiidhiyo lifaqdi daahiri daahir uu waaye darteed famacduurun cudurdaar ayuu leeyahay qofkaas wailaa haddii kale wajaba nascuhu inuu siibo ayaa waajiba in lam yakaf dararan daahiran haddii aanu dhibaato daahir ah aanu ka baqanaynin wa qiila waxaa la yidhi wain khaafa haba ka baqdo fain maata hadduu dhinto lam yunzac lama siibayo cala saxiixi saxiix haddaan qaban waxau leeyahay sheekhu hadduu la xidhiidhiyo lafdiisa ayaa wuxuu ku xidhiidhiyey shay nijaasa masalan dee laf baa ka jabtay markaasaa wuxuu uga baahday shay nijaasa inuu ku xidhiidhiyo oo lagu taageero shay daahirana ma hayo oo waslinta yacni u suuban in lagu xidhiidhiyo ama yacni waaba la hayaaye laakiin dhakhaatiirteed ma qabanayo dee laf ayoo kale unbaa layidhi ayuunbaanu meeshan geli karta famacduurun fii daalika kaas qofka waa loogu cudur daaraya arrintaas oo fatasixu salaatu macahu lidaruurati maxaa yeelay salaadiisa qofka way sii ansaxaysaa dee daruuro iyo baahi baa qofkii waxaan u qabatay dee daruuradu markaa ayaa u banaynaysa yidhi waa ilaa haddii kale oo waa maxay isagoo shay daahira oo saalix u ah helaya ayuu shay nijaasa gashaday amamaba baahaninba isagunbaa dafiisa siiyey wajaba waxa waajib ku ah markaas inuu shayga nascuhu inuu iska siibo ayaa waajib ku ah in lam yaqab dararan daahiran haddii aanu dhibaato daahirahoo muuqata haddii aanay ka soo gaadhaynin ka saaridda inuu ka saara ayaa waajib liannu yani dhibaataha daahirkiina waxa weeye waa wixii tayamumka u baneynaya il baa wuxuu leeyahay yajibu nascuhu aydan wain khaafa dararan daahiran war darar iyo dhibaato daahiraba ha ka baqanaye bacdamaama ninkani kibir markii hore iskala doonto wax baahii jirin oo ma shay daahir helaya ama aanuga baahnaynba naftuna hadda hakee kau tidhaahdee ha iska saara waa litacdiihi xadgudub buu sameeyey hawaa in imika laga saara fain maata buu ihi qofkaa inuu iska saaraa ay waajibu ku noqotay inuu iska saaraa ay waajiba ku noqotay haddii uu dhinto lam yunzac cala saxiixi lmansuus yani waajib maaha in qofkii laga saara waa lihaadkii xurmatii waxa ku sugan ka saaridda xurmadiisii ayaa meesha ku burburaysa addoonsigii dee qofkan la addoonsanayeyna mar hadduu dhintay meesha wuu ka baxay wa yucfaa waxaa la cabiraya can maxalli istijmaarihi meeshii uu dhagaxa ugu isinjooday ayaa laga cabinayaa ee walow xamala hadduu qaado mustajmiran mid dhagax ku istinjaysay ayuu tunka u dhintay batalat waa budaysa salaadiisi fil asaxi asxadaynu qaban waxau ihi sheekhu waxa macfiya oo loo dhaafay yacni qofka meeshii dhagaxa uu ugu istinjooday atarteedii iska macfi buu leeyay ijmaal waa almustanji bilxajar qofkii dhagaxa ku istinjaystay meesheedii atartii raadku haray qofka waa loo cadiyey bixaqi nafsi yani waana laysku qeelay waa codsan yahay arrintaa maxaa yeelay dee inuu dhagax ku gaabsado ayaa bannaanayd mar haddii inuu dhagax ku gaabsado ay bannaanayd shaygiina dee caynteedii unbaa tegaya atarteedii ma tegayso dhagaxu cayntuunbuu tegsiiye atarta ma tegsiiyo marka waxay leeyihiin qofka fii xaqi nafsihi isaga waa macfi ee hadduu qaado yani salaadii xilin mustajmiran ayuu qaaday ama qof nijaaso kale ay ku sugan tahay ayuu qaado watala salaatu fi lasaxi asax haddaan qabano salaadiis waa buraysa maxaa yeele cafigan iyo dee xaajada iyo baahida ayaa qofkan isaga loogu dhaafay inuu markaa tunka u ritaana wax xaajiya wax danoo ku sugan ma jirto muqaabil asax wuxuu leeyahy laa tabtul fii xaqihi ma kuma bura ma burayso ayuu leeyahy markaasaa darteed baa yani culamada waxay odhan jireen qofku yani inuu meelaha gaara hadduu mustajmir yahay inuu meelaha gaarka safarka ka tukada ayaa wanaagsan bay odhan jireen leannu de qofka ay isku xigaaneen maradiisu ay dusha ka fuushaan yani wuxuu noqonayaa qof xaamilahoo qaaday maro mutasil binajisilaasin aan musamaraynin